dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington caawana waxaan idinku hayaa sheekooyin xiise leh oo aan kala dhicin waxaana ka mid ah ninay maxkamad ka joojisay inuu ilmo dhalo hadde waxaa lagu yidhi ma dhali kartid waa sheeke xiise loon idiin soo wado waxaan kaloo idiin hayaa aabbeeh gaari ku dhex hilmaamay ilmo yar oo uu dhalay oo uu siday dugsi xanaano oo ay dacwadi ku socoto iyo sidoo kale sheekadii caan baxday ee dhagoolka ee ay jilaayaashooda ka mid ahaayeen xaynash sanqoole iyo maana qadiijo iyo sidoo kale qayb kale oo aan caawana idinka hayo waraysigii aad labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ku dhegaysateen barnaamijkan cawayska washington ee abwaal lagjar waa caawayo cawayska washington ku bilaabaya dhegaystow maxaad kala socotaa sheekada caan baxday ee qosolka lahayd ee dhagoolka waa sheeko ka mid ah sheekooyinkii ay samayn jireen kooxihii fanka soomaaliyeed gaar ahaan kuwii waa beri sheekadan waxaa jilaayaasheeda ka mid ahaa fanaanka cabdiraxmaan cabdulaahi bootaan oo loo yaqaano xeynoosh sanqoole oo hadda ku sugan waddanka uganda waxa uu ii sharaxay bal sida sheekadan la yaab kale ee qosol kale ee kulley anigu aan sida weyn u jeclaystay ay ahayd naagta dhuuda xaji ee markaan leeyahay dhuuda xaaji axmed bay rabtaa inay tiraahdo ma ogtahay haye marka dhuudhiga anaa dhuudhiga anaa codkayga ma ogtahay sanqoolaan hay ninkeeduna waa dhagool sheekadu saasay ku socotaa ma fahmti sheekadaaba ku maqashinayay kaadi horta maxaa dhalay dhagoolkan maqal maqal maqal dhagool nin madaxaad isku dhagool yahay maxaa jira maxaa dhagool adi maa ka dhigtin adba waa kalaa sankaada waxaa suu yeeraya raadiyo oo toosiin dhamaada camal oo tige sidaa isu quflisa adiga dhagool dhagaal adihim adigi kartid
xaynasho qofkan qofkan horta qof jilaa aad cajiib u ah waana daawaday qoftan sida u jilaysa gacmaha u taagtaagayso oo waa hadal waa hadalkaaga iyo xayraanka ay u tahay waa qof ma waxaa weeye caash maama waxaa la odhan jiray mataqaanaa a maana khadiijaa la odhan jiray siyadka onba iyo mardaaja xaaji dhagax iyo okoonbay wax la matali jirtay ma garata waa gartay marka jilaayaashii habalada waa beri ku jirtay jilayaashii midaacyada banaadig maaweeliska banaadig la odhan jiray oo ugu darnaa waaba maana khadiija waa naagti waagii hore maamada hooyada u matali jirtay ma garata maamadey hooyada u mateli jirtay riwaayadihii hore oo dee intaada nalal la qaban jiray ee banaadiriga ahaa haa saiikar leeb iyo fiiri mardaada xaaji dhagax iyo siya tom iyo oo khadiija jijikoola iyo soomaalia maqli jirin aad iyo aad dadkii dee waayadii hore libaaxyada banaadir la odhan jiray ma aragta laakiin sheekadani waxaad moodaa in kastoo de fanka soomaalida uu meel sare gaaray xeynooshab haddana laakiin qaabjiliinkan marka la daawado malaha xiliyadan soomaali saan ku jili kartaa malaha lamaba helayaba waxay ahayd wa waxa weeye waa sideed lama helayo waa siddeetan iyo shantii siddeetan iyo lixdii weeye markaas wax maal khadiija markaas ayadaaba ayadaa markaa khadka ka sii baxaysa riwaayado kaleo ka dambeeya oo ma ay degid ma garatay waxaa la yidhi arrin soo qoro hardigiibu iila yidhi anigu arrinta qoraanahay marka waan qoray intii kale laakiin waxaa la garan waayey magaciisa Waxa- waxa- magaciisa oo saddexan saddex madax baa la rabaa waa kala xaaskii xaassuqul baa la tiiraya marka saddexdii madax baa la doonaya waa warsaday Haye.
waxay tiri ma aqaan waxaa Nin ma weye- lehe.
ayadaa tiri ninkaa magaciisu taqaanido mame ninka magaciisa adoo magaca ugu wacay maaniga arkay haye maxaa ugu caani
weligiis lama maqlaado
duufa xaaji axmed ma odhaha miyaa igaarkeen markii magaciis ma aqaan dhees maaqsan isku qabaa hadda markiid keeleysid ee magaciis ma aqaani dhagoolaa u kasee miyaa suufi xaaji axmed aan dhahaa suufi xaaji axmed waxa ku gala adig waxa ku galo yuudi xaaji haa yuudi hahey yuudi suufi suufi waryaa yuudi xaaji axmed dhuudhi ma ku dhihin aniga suufi aa ku yidhi hoy dhuudhig sheelays maxaa dhahay dartiibadidaas waarine ma wardaxismidalxariirin xeynoosh ah caasha waa sheeko aad u qosol badan dhuudhi adoo ku haya iyo suufi iyadoo ku haysa
sheekada waxay anigu harji qoraan ahay ma ogtahay nin harjiga qoran aad iyo aad sheekada waan fahmay markii dambe yaa iskiin fahansiiye waxa iyada marka dambe anaga isfahmayna laakiin naagtiisa xataa waxay tiri ma ogtahay sheekada murtidooda oo dhan waxa weeye dhagoolka sidiisaba saddex magac buu leeyahay dadkuna ma yaqaanaan ma ogtahay dhagool baa ulaa loo yaqaanaa waa garta ilaa xataa xaaskiisa xataa dhagoolkuun u taqaano
waad garatay waad garatay sheekadu meesha ugu xiisaha badanba waxay tahay qaabka ay maamada hooyada matalaysa ay u jilayso iyo iyo is afgarawaaga labadiina aad moodo farataagtaaga zaa'idka aad moodo dagaal in la dagaalama waxba la isula harayo waxaa kaloo ka sii daran ninkii markuu shaqo helo oo lacag helo oo dawladda u shaqeeyo baan hadhow ugu imaanayaa haddana hotel xurdo ma garatay Aye.
isagoo gabdho la socda laba gabdhood markaasuu ii inkirayaa leeyahay ma aqaano ma garatay haye saad leeda kii arjiga kuu qoraan ahay markaas markaasaa leeyahay kii arjiga kuu qoraana intaasoo maana dhaawan
waan daawad waan daawadahay aad baad mahadsan tahay xayna sanqoolo aad baad mahadsan tahay waa sheekh jaasoo dhagoolka matalaya iyo xaafad shaqoole iyo maana khadiija maana khadiija weeye islaamta ma garatay intaasaad ka heshay intaa reer ee islaamka ah meesha wax lagu matalayaana waa awa- awa- awa- aweeskaa la yidhaha ma garatay aw aweeska xamar weyne xamar weyne awaweeska xamar weyne saxda qale naa wiilkaaga oo dhagana baa shaqa u raadinayna maxaa wiilkayga dhabaluniisa ka caayaysa adigoo sidii baabuurkii quuquuqleenaya shaqoola tahay
waa tahay xaynash waa tahay waa hagaag dhinaca kalena waxaana dhegaystayaal idiin hayaa aabe inta aroor hore oo uu qabow darana jiro gaari ku soo qaatay ilmo yar oo uu dhalay si uu u geeyo iskuul xanaano ah sidii uu gaariga u kaxaynayay garaash madaxa u geliyey kadibna iska shaqo tegey maxaa dhacay kadib maxamuud mascade oo barnaamijka alaabaygala qaybgala ah ayaa wax badan ka og sheekada waa kan maxamuud sheekadani waa sheeko qosol leh caashoy dhinac markaad ka fiirisana waa sheeko naxdin leh waa midda hore ee caashoy aabbe ayaa maalin maalmaha ka mida hooyadii reerku waxa ay odagii ku tiri wardem intaad shaqada u sii socoto aniga xilli horaa laygu yidhi shaqada soo gale waa inaad wiilkan yar ee sanadka jira aad meeshii aan gey jirnay carruurta lagu xanaanaya xanaanada carruurta aad adigu intaadan shaqada tegin wiilka sii geyso wiilkii buu gaariga ku soo ritay hayihii horaarsan buu yidhi waa soo baxay wuxuu soo xiimaba maruu meel dhexe marayo ayaa madaxiisa alla ka saaray inuu cunug gaariga u saaran yahay malaha howl badan baa hortaallo oo maalintaa shaqooyin badan baa laga sugayey oo cunuga yaraa lagu iloobay ha waa Miskiin.
isi sii daayay caasho siduu u sii xiimaba waxuu gaariga ku soo kala wareejiyey baarkinkii uu dhigan jiray markuu shaqada gelayo waa gartay gadaalba ma fiirine horuu Hormar.
shaqadii u galay yaabka adduunku waxau yahay caashaay siduu meeshii ugu jiray ninkani waxbaba kuma soo dhicin inuu cunug saaka soo qaaday gaari ku soo xirxiray kursi gudaha ka soo bixiyey Ha sheegin.
waxaasoo dhan madaxiisa kumaanay soo dhicin iska iska gal shaqadiisii oo kombiyuutar ku mashquulsanaa marba cid taleefon kula hadal waxay sheekadu sidaa ahaataba mar dambe oo saacaddu afartii galabnimo ay marayso oo xilligii shaqada laga rawaxayay lagu dhow yahay hadda waa sideed saaca malaha ku dhawaad baa kasoo sideed wareegay saacadood buu ku jira waa dee subaxdii six camal buu shaqadii soo galay waa marka telefoon baa usoo dhacay waa xaaskii waa dafay telefonkii qalbigii xageed ku ba- xageed ku baraysa see tahay laysbariiri maalintaadii ka waran aad iyo aad hadalkii xigay tiri wiilkii saaki markaad dhey keerka geysay waa xanaanadii carruurta eh iga waran wiilkii maxaa lagu yiri iyo sidii u ahaa armuu ku kaa ooyey iyo sheekooyinkii hooyanimo ayay la soo baxday ay saaxiibkaa wiish baa ku yeeray meel kastaa allaarmi kaga qayliyey wuu ishayn kari waayey haweenaydii wuxuu ku dhaho garan waa taleefankii iyadoo ku hadlaysuu cararay baabuurkiibuu isku sii daayay walaa wuxuu ugu tegey gabankii yaraa oo meeshii weli saaran oo qaboobay hadda xilligaana weedarku aad iyo aad ayay cimiladu u xumayd shan iyo toban digrii waa fahrenheit-ka nooca maraykanka wax lagu xisaabiyo weeye waa weather- qabowga waa heerkay wax ku barafoobaan weliba ku dhagaxoobaan weliba bar- dee frijirka qaybta kore maaragtay ee frinjeerka ha qaybtiisa kore oo kale adigoo lagu dhex geliyay weeyaan qabowga bannaan ka jira aan midna kuu raaciye waagan maraykanka imi minnesota oo meelaha aad ku qaboway ku jirta oo hadda xilligan aan wada hadlayno Ah.
waa minus twenty six labaatan iyo lix bay ka hooseysaa heerka caadiga ah marka markaan imid eh, maraykanka casho iyo gobolka aan ku soo degay eh, meelahan fiiriyey xilli ramadaan soo dhowaaba markaas waxaan laygula kaftamay dee meeshana dadka baraf baa u yaala oo korkii qaboobi eh, dadkii qaboob ay ugu baaba'ayaan afrikana barafka waa lasoo gataa si biyaha loogu darsado macbudow Marka- macbudow sheeko yar Mhm.
ber dhaweyd eh, waxaan ku soo xasuustay isla kuleelkaas Mhm.
ber dhaweyd maalin aad baraf looga qaylinayay eh, ayaa waxaan arkay baraf inta lasoo xaaray lasoo xaaray lasoo xaaray ma xasuusataa xaafadda via roma qashin aad u weyn oo ooli jiray horta ma xasuusataa aad iyo aad sidiisii oo kale aad iyo Ad- aad inta lasoo ururiyo lasoo ururiyo wuxuu noqday buuro iyo marka baabuurta la dhisayay baabuurta xaafadaha laga dhisayo guri ee iska caradii iska rogayaashu ay iska keeni jireen rogayaashio kale markaasaa katarbiil intuu qaado maanta dhan iska rogayaala lagu guraa markaasaa Ajaib.
waxaa idhi baadinimaan lahayn baagtaalla annagana dhibuu nagu hayaa dadka kuleelaha joogayaa u rara Hadduu aad iyo raro aad Eh, caasho sheekadii aan ku noqonay dadku kolley dabcan meeshay ku dambaysay sugayaane aad iyo aad ee aabbihii isagoo walwalsan buu gaarigii ku soo orday u- gaarigii markuu yimid inankiiyo weli meeshii ku dhex jira wiilkii yaraa oo dee qabowgii anigu markii aan sheekada maqlay intaanan qaybtaa gaarin cashay waxaan u qaatay oo qalbigayga yimid markii ciwaanka uu ahaa yacni wiil sideed jirahoo ee gaari lagaga tegay xilli qabow ah dee inuu dhintaanba sugayay mogta Wow.
laakiin markuu aabihii meeshii ugu yimid cunugii weli wuu noolaa nafi way ku jirtay laakiin aad buu u dhibanaa cunugii degdeg buu waxa ugu wacay ee emergensiga qolada gargaarka degdega caafimaadka cunugii cisbitaal baa la geeyey waa la daaweeyey laakiin nasiib wanaag dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen ee wax dhibaato ah uu qabo ma lahan ee dalkan qabowgu markuu si zaa'ida kugu dhaco waxaa laga yaabaa xubnaha jirkaaga ka mid a xubno ka mid ah in ee, intuu dhiiggii ka istaago deetana mararka qaar ee dhacdaba in la gooyo inkastoon inkastoon maxamuudow aanan weli arag haddana waxaan maqlay xataa dhegta mararka qaar inay haddaad saas u taaban maagto inay jabaysa xataa Ee, weliba marka ee dee qabowga uu zaa'id u u bato ee, dhiiggii baa istaagaya ee, xididadii dhiigga wada iyo waxyaabaha joogsanaya markay joogsadaan dee fartii waxay la noqonaysaa dee geed meel ka baxay oo kale haddii sidaa loo kala jebiyo dareenba male de- dar- way kala jabaysaa Ee, marka nasiib wanaag waxay yidhaahdeen wax ilaa iyo hadda cunuga dhaawaca oo jirkiisa soo gaaray uu qabowgii uu u geystay ma lahanin sidaasuu ku badbaaday Ee, arrintanna booliiskii markii la weydiiyey waxa ay ninkan ka yeelayaan Ee, shakadan waxay ka dhacday ee gobolka ee, new york waxay yidhaahdeen ee, arrintan ilaa iyo hadda booliisku wax wara kama soo saarin wixii aan ka yeelayno dib baan ka soo sheegi doonaa laakiin waxay isla qireen oo booliisku ay sheegeen inuu odagu iloobay oo yacni waddankan waad og tahay dadka shaqo fara badan baa ku furan maskaxdooda aad bay u shaqaynaysaa mararka qaar haddii magacaaga lagu weydiiyo waxaa laga yaaba inaad tiraahdo "Ah, magacaygii wuxuu Maxaa la ahaa ood idin cabaar ka fakertid marka eh, sidaabaa ku dhacday wiilka yarka laakiin nasiib wanaag hadda wuu bad qabaa marka intan uu aabihii carcaranayo oo teleefonkii hooyada uu ku soo xasuustay in ilmihii uu saakay sideed saac ka hor ay ugu wardambaysay intaa hooyada sheekada ma la socotay mise markii arrimaha uu xalliyey kadib uu yidhi sidaasaa igu dhacda dee markii uu taleefonka islaantii ku dhigay dee dabcan meeshiibay ka walwashay oo dee halkaabay ka soo oroday cisbitaalkiiba markii uu ambalaasta wacayay oo ambalaasta la hadlay ayuu iyadiina taleefonkii dee kii gacantay haysaa ay ku soo celisay markaasuu u sheegay sida wax u dhaceen Eh, dabcan waad dareemi karaysaa hooyo xaalku siduu yahay loo sheegay laakiin dee haddii dhib soomaalida waxay tirahdaa dhib hadduu yimaado dhabaqa meel beeshay haddii marka arrintii ay dhacday xaggee la aadaa wax ka- wax xal xal aan ahayn in cunugii la badbaadiyo badbaadada ma- cunuga u Ah, muhiimsanaa markaa ma aanu jirin Eh, marka eh, dabcan hadda hooyadu waxay ka walwalaysaa saygeeda wixii ku dhici lahaa ma la xiri doonaa isaga ma laga yaabaa in reerka cunuga laga qaato oo la yidhaahdo khayrulmas-uul baatiin Malaha- waxyaabahaasoo dhan baa ay hadda ka warwarayaan qoysku iyo kama warwarayaan cunuga maxaa meesha looga tegay malaha maxamudow een, hadday hooyo fiican tahay Mm.
waxay ku difaaci doontaa inuu aabbo wanaagsan ahaa laakiin subaxaasi wax ka khaldanaayeen haddii kale ugu giiji doontaa malaha waxaan rajaynayaa maalintaa markay kala tegaya inaanay caro ku kala tegin
maxamudow iyo kaade sheekaba sheekay dhashaa maanta sheekada waxay noo taagan tahay aabbayaasha haye aabbahaas ilmihii yaraa buu ku dhex iloobay een, gaari waa la xaliyey laakiin halkan waxaan ku hayaa nin degan een, gobolka ohio haye oo ay maxkamad ku taallo gobolkaasi u diida inuu ilmo dhalo maxaa tiri igu celi waxaa la yidhi ma dhali kartid inuu ilmo dhalaa loo diiday ku jir hadalka halkaa ku jooji baa la yidhi oo waa maxay sababta afar cashoy afar carruura buu haystaa baa la yidhi ninkaasi haye maxkamadaasi waxay tiri een, afartaas carruurta ah Hmm.
waa inaad korisaa mid shanaad kuma dari kartid sababta maxay marka tahay muddo shan sanaa loo qabto waxaa la yidhi muddo shan sanaa baa lagu fiirinayaa afartaas carruurta ay hadda aad haysato markaad ka soo baxda mas-uuliyaddooda oo si la yaqaano aabbanimo ah oo mas-uuliyadda ku dheexan tahay markaad u koriso Mm.
oo tarbiyadoodii iyo bal casho halkaas halkaas ii- halkaa iigu jooji waa la yaab casho sabaa aad iyo aad dee ninkan hadduu afar carruura hore u dhalay sababtan loo leeyahay kuwan waa inaad korisoo kuwa kale ha dhalin maxay tahay muxuu muxuu bi'iyey horta maxamuuda waddankan adaa aad iiga faradhudhuban oo muddo badanna iiga soo horreeyey waxaa la yidhi wuxuu bixin waayey wax loo yaqaana child support Ha.
lacagahan lagu saacido carruurta Mhm.
ayuu bixin waayay marka waxaa la yidhi waxaa isku gaartay ninkani lacaga ay ahayd inuu carruurtaasi ku taageero malaha hooyadii bay kala tageen khayrulmas-uulnimaa ninka ku soo baxay khayra mas-uulnima kusoo baxdeen Haye.
lacag ku dhow siddeetan kun oo dollar oo ay ahayd inuu carruurtaasi uu siiyo Mhm.
ayuu bixin waayey laga soo bilaabay ilaa iyo sanadkii labada kun iyo sagaalkii ilaa iyo hadda waxaa la yidhi lacagtaas baa laga rabay oo maxkamad horteeda ninkaasi ku saxiixa inuu carruurtaasi siinayo iyo hooyadood uu ku taageerayo hooyada ma siinaya laakiin maadaama hooyadii ay hayso in carruurtaasi uu ku taageero Mhm.
marka lacagtii buu bixin waayaa la yidhi afar carruurana way u haysaa islaanta waxaa la yidhi ilaa lacagtaas aad iska soo guddo Ah.
oo ay weliba u dheer tahay haddana la arkay sida afartaas caruurta ah aad u korinayso ood xil aad isaga saarto mid shanaad kuma dari kartid mid lixaadna iskaba daa
yani waxaa leeyahay annagu ilmahaaga kuu biili maynee niihu ilmahan adeeg adeeg kugu jiri waayeenoo bannaanka keenaya korso
maya xitaa hadduusan lacagta mala haystin malaha aabahani wuu shaqeeyaa waana inay lacagi soo gasho haddaan lacag lagu tuhmayn de- korkiisa laga jaran maayo kolley een, si un baa la yeeli lahaa laakiin waa nin lacagtii heli kara haddana caruurtiisii malaha ka bakhiilay laakiin dabcan eh, casho waxaa jirta mararka qaar waddankan waa sidaas ha sheegtayo carruurta eh, aabba kasta oo cunug dhala eh, waa inuu ilmihiisa biisho haddii aanu ilmaha biilan karin oo aanu shaqo haynin Ah.
dowladda u biilaysa laakiin markuu shaqo helo lacag baa lacagtii baa laga rabaa lacagti baa laga rabaa marka Ah.
marka aabahani wuu shaqeeyaa waa shan iyo soddon jir wuu shaqeeyaa lacagtu way soo gashaa waxaa la yidhi lacag uu ballan qaada lama sheegin cadadka ay ahayd markaas inuu bil walba siiyo laakiin lacagtiiba isku ururtay lacag een, cadadka intay markii hore ahayd lama sheegin laakiin lacagtiiba intay ururtay baa waxay ku gaartay lacag ku dhow siddeetan kun oo dollar markay marayso uusan weli bixinayn haddana uu shaqaynaya ayaa la yidhi halkaas markay marayso halkaasaad ku joojinaysaa afartaas carruurtaa lagugu fiirinaya mid shanaadna kuma dari kartid marka muddo shan sanaa loo qabto waxaa la yidhi shantaas sanaa lagu fiirinaya markaad waajibaadka kaa saaran afartaas aad soo guddo umbaad meeshaad doonta ka dhici kartaad mid Haddii- ku dari kartaa haddii marka ninkani eh, gabadhii hore ay kala tageen uu mid kala calmado oo mid kala guursado gabadhaana la yidhi dee ilmo kama dheli kartid dee gabadhaa maxaa u talaa
dad baaba ka hadla waxay leeyihiin een, haddii ninkii loo diiday baa la yidhi in uu ilmo dhalo waxaa laga yaabaa probleemka ama dhibaatada la rabo in la xaliito ka weyn inay meesha ka soo baxdo casho intaan aniga iyo adiga iyo dhegeystayaashuba anaan kala tegin Ah.
eh, sheekadaadaa mid iga raacdee waa xilligii la dhihi jiray waa bareelje Waa bareelje.
waxaa jira ciyaaryahan caan oo maraykanka la yidhahda antonio comari waxa u dheelaa eh, kooxda jetis ee american footballka ciyaarta ciyaartooygaasi cashoy waxa uu dhalay caruur badan oo kala hooyo ah mid uu hooyadii la joogana ma laha Eh, marka caruurta waxaa looga jaraa lacag fara badan oo lacagahan loo yaqaano jaal saboortiga ee caruurta la dhalo lagu saacido aabbayaasha laga soo gooyo oo aan la iska barbaryaynda weliba lagaama baryayo weliba cid ku weydiinaysa ma lahan horaa lagaaga soogen haddaad intaysa haddaad gacantaadaba ku soo haddaad dhici bixin weysana dee shaqada aad qoladaad shaqada ku siisanaad shaqada weysaa laga yaabaa sidoo kale draft licensiga aad baabuurka ku kaxaysatana automatically gobolada qaar sida hadda gobolkan ka mid oo kale waaba lagaa ganaaxaya waa kan oo saba ma, ma, wadi, ga- ma wadi karaysid baabuur ma kaxayn karaysid Waaw.
marka ninkan waadna og tahayoo lacagtani waxay ku xiran tahay hadba lacagta aad samayso inta ay la eg tahay inta loo jaraya ilmaha aad iyo aad haddaad lacag fara badan samayso lacag aad u fara badan baa lagaa soo goynaya haddaad mid yar samayso mid yar baa lagaa soo goynaya marka waxaa la fiirinaya midaad adna ku noolaan karto marka ilmihiina ay mataqaanaa ayaguna ku noolaan karaan marka ninkan oo kale dhowrka milyan oo doolar sameeya cunug walbaa dhowr boqol oo kun oo doolar baa lagaga jaraya Wow.
marka lacagta uu ka qaato kooxda jatis wax fara badan oo nafleb ugama soo haraan ciyaartooyda waddankaana dee lacagaha millions of dollars maga- eh, malaayiin yaalan.
doolar oo lacaga ayay ku xisaabtamaan oo weliba markay hadhowta ciyaaraha ka baxaan maadaama cimriga ciyaaruhu aad u yar yahay waxaa dhacda inay kadib ama ganacsiyo iyo sidaa kale ay noloshooda ay u sam waayo dee ninkii caan buu noqday dadkii caadigaa kuma soo dhex noqon karo meel kastaa ma imaan karayo Kabtuu gashtaa lacag Eh, eh, joogta, finaanaduu aad iyo aad xirtaa waa meeshu- lacag.
eh, ammaankiisa xataa khatar ku jira marka ninkan dhibaatada haysataa waxay tahay shilin lacaga oo meel u dhig maahi ma jirto marka qolooyinkan idaacadaha ka hadle sportskaad kuga faallaya waxay dhihi jireen eh, haddaadan caqli badnayn sida hebel oo kale caruur kala hooya oo fara badan dhal
tare barnaba binisataa lagu dhufto
dan iyo xoog baa lagaaga biili waxaa la yidhahdaa carruurtu waa mayeeraan marka waxay haystaan cid u- cid cid cod dheer oo u qaylisa welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysana dhegeystayaal waxaan idinku hayaa waraysigii uu ibraahim xasan daanduray magaalada toronto ee waddanka canada uu dhowaan kula soo yeeshay abwaan cabdulaahi faarax warsame oo loo yaqaano lagjar waxaana uu caawa waraysigiisa ku bilaabaya buug sugaaneed uu qoray isaga ayaa noo sheegaya buugga magaciisa iyo sugaanta ku qoranba buuggan la baxay hiyi durugsan magac buu xambaarsan yahay dabcan een, waa gabay ka mida een, gabayada ama maansooyinka ku qoran buugga ayaa loogu magac daray Ee, runtii ee, dad badan oo la taliyayaashayda ahaa ayaa u xushay inay magacaas u bixiyaan gabayga ku jira Ee, gabayadii markay maansooyinkii ay dhex galeen oo akhriyeen marka een, dabadeedna waa gabay ka mid a hiyi durugsan la yidhaahdo oo loogu magac daray een, g- gabayadaas marka een, ilaa boqol maasaa ku qoran oday iyo qoyskiisa haddaan ka soo qaadno markay qoysku ku dhaga adeegaan marmar buu hangool kala dhex kaca markay waana ka diidaan waa kasoo haddaad doonto dee kaclolgoodana marmar baad habaar mar baad duco ku dayeysaa mar kastaba marka gabayga hiyi durugsan sidan u dhacayaa hiyi durugsan waa yool yool waxaa la yidhahdaa waxa lagu hirto bar- waa bartilmaameed hiyi durugsan waa yool bulsha ay ku hirato waa hoggaanka meel dheer u hoggaansha qarano hodadada waxyeeliya hadimada qarsoon iyo ka ilaasha halaqo waa hormuudka aragtida halkii lagu hagaagiyo horseeda madal wacan hadafkiiyo ujeeddada bulsho hoos ujeeddaa markii u habsaanyami duca iyo habaar hangool iyo dagaal hannaan iyo wanaag hadba kay mutaystaan ayaa lagu hantaayo sama loogu heesaa oo lagu habeeyaa oo lagu hanuunshaa oo lagu hawaliyaa oo lagu hormariyaa hibo weeye eebbo burjigiisa hodanka hanaqaad ka dhigay oo handadaadda ma oggola hibo weeye eebbo hiyi durugsan ruuxii rabbi hibo u siiyaa ka horreeya aadmiga ku darsoo hal kaleetana hiyi durugsan muusow waxaan ku halqabsanayaa nin la yidhahdo muuse kulo oo saxaafadda toronto ka tirsan hiyi durugsan muusow ogow waa hilaadshaha hawraar odorosaha hannaan tilmaamaha hawaalaha adduunyada ku darsoo hal kaleetana hiyi durugsan muusow ogow waa horseedkii halka qaran habsami dego hanka lagu tukubiyo hoggaan weeye qaali ah hinaasiya wareer iyo waxay hibasha keentiyo hawo beena maahe hiyi durugsan waa libin guu lagu hantiyo oo hadaf iyo ujeedda leh hawaalaha adduunkana hawli kama dhammaatee marka xaalku halis galo bulsho hadafka luma oo madaafiicda huguntiyo hooto laysu taabto hulacleeyo dhiiguba oo hanadadii jiray midba haybta gurigii hadallii ku biiro dhexdhexaad halkii gabo isagaa hollodo oo ku hagoogto dhiigoo hadalsiiyo geesaha heshiis lagama maarmee waa howlkar geesiya hiyi durugsan qoys ma leh marna hulaca naartu iyo halis waa ka daran yoo marka hadaf colaadeed haykalkeedu ligan yee dowlada herdamayaan hubka laysku ridaye hawsaarada gurxamayaa janannada u howlgalaa diiraddiisa hagayaan halis iyo dhib weeyaan hooyo ay ku hogto hangala ay ku qaadaan hiyi durugsan waa saas lecture ee heesahan aad samaysay ee fanaaniin meelo kala duwan jooga ayaa qaada sida iiga muuqata marka ee markaad heesta alifayso ma iyagaa kula soo xiriira oo ku weydiista inaad u alifto mise adigaa intaad alifto la xiriirtaa sidee xiriirkiinu yahay fanaaniinta Een, fanaaninta annagaa raadino oo inaan markaa jeclaysanayo wallaahi heestaas waxaa ka bixi kara fanaan hebel ama fanaanad heblaayo Een, qaarna iyagaa nala soo xidhiidha oo markaa halaburrada la soo xidhiidha Ee, heesahaada waxaa ka mid ah hees kale oo la yidhaahdo raacdo bal heestaasi iiga sheekee iyo cidda qaada raacdo runtii waa hees jacayl ah Ee, fanaan cod baxsan cumar bongo la yidhaahdo ayaa ku luuqeeya oo kabankana aad u tuma laxan ah cod baxsan aad iyo aad runtii waa dowlad guuraysaan idhahdaa sida erayada ka dhadhasanayso raaxa iyo barwaaqo iyo dhulu raysku hodan yaa rama geel ku dhali jiray Ee, ragna uu ku dhaqan jiray Een, ratigeel ku darashana wuxuu sheeda uu rogo jeero baar ka reemo kama daayo roorsiga anna raadintaydii tii aan ku raagitinto reemo gaadhigii gadhku ruugga ii tegey jeer raalli laga helo raacdaan ka dhameeyo raawisaad ka daayaa marka berigii hore waxaa een, heestu ku luuqan jiray cabdaadir iyo sooraan baa waxay ahayd timuhu hay rabloobeen gadhku ruugga hay tago marka waa dareenkii waagaas oo yimi maanta oo timihii ay huraamoobeen gadhkiina ruugga ku tegey anna raadintaydii tii aan ku raagaytintoo raama gaadhiga gadhku ruugga ii tegey cabdilaahi diiriya sooraan een shan iyo afartan sano ama konton sano ka hor heestu ku luuqeeyey dareenkeedii ayaa yimi tii baan hees ka sameeyey markaa oo marag oo ka- oo aa- markaa shacabkuna ka marag kacaya oo u dhacaysa een wiil baa gabadh buu reerkoodii u tegayaa raasku ugu tegayaa gabadhii buu weydiisanayaa waadkaas adigu aakhirkii gabadhii waa la siinayaa masalan awr baan qaba aroortii buu hal la dareerayaa hashaasuu maalintii oo dhan rogayaa ka hadhi maayo ilaa uu hashaa ka dulreemo saas u daba socda marka anna gabadha aan jeclahay ayaan waxaan leeyahay anna raadintaydi shacabkii baan u sheegayaa tii aan ku raageytinto raamo gaadhi iyo gadhku ruugga ii tegey jeer raalli laga helo raacda aan ka dhimay iyo raawisaadka daya show marka timihii iyo gadhkiiba waa rabloobeen oo dareenkii yimi baan markaa ka hadlaya waa iska kaa daba soconayaa meesha ila gashaba meeshay iska socotoba anna anna ilaa raalli laga helo gabadha raacdada ka day maayo waa saas weeye macna
heestaasi raacdo oo uu ku luuqaynayo fanaanka cumar bongo hase ahaatee uu sameeyey abwaan lagjar ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa intaan mar kale kulmayno isma dhaafno